فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel weliba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada oo habeen weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku maqli doontaanne waxaa ka mid ah ganacsatada muqdisho oo sheegay in dowladda federaalka ay kala kulmayaan cagajuglayn iyo hanjabaad uga imaanaysa dowladda federaalka askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo dilay cunug uu dhalay maxay culammada soomaaliyeed ka yidhaahdeen ku dhaqanka dastuurka xilli bashiir axmed salaad uu baadil ku tilmaamay in lagu doodo ku dhaqanka diinta dastuurkana meesha laga saaro sheekh fu'aad maxamed qalaf oo ka qayb galay munaasabad ka dhacday deegaanka jawaarey qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed ee ku nool dhulka ay haysata kenya oo u hanjabay xukuumadda ruuto kadib markii dad badan laga afduubtay waxaan sidoo kale meesha ka marnayn xubintii caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka kuu soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qodobadaas oo idil iyagoo faahfaahsan ayaan goordhow idiin soo gudbin doonaa insha allah balse markaan aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka waxaad ku soo dhowaataan xubintii aynu kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa inoo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay madaxweynaha maamulka la baxay somalilan muuse biixi ayaa dagaal ka abaabulaya deegaanadii hore ugu dagaalamayeen maamulka la baxay s s kaatumo iyo somalilan isagoo socod ku maraya gobollada bariya maamulka somalilan ayuu saaki gaaray deegaan lagu magacaabo qodhologod halkaasoo uu ka jeediyey hadal uu dadka deegaanka ku kicinayo wasiiro ka tirsan somalilan ayaa iyaguna hadallo kala duwan ka jeediyey goobta waxayna sheegeen inaanu weli halgankii dhammaan maamulka la baxay s s kaatumo ayaa dhankooda laga dareemayaa diyaargarow colaadeed lamana garanaya halka ay colaaddu ku dambeeni doonto maraykanka oo saciid deni ugu yeeray magaalada nairobi ee dalka kenya safiirka maraykanka u fadhiya magaalada muqdisho iyo saraakiil sirdoon ayaa magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ugu yeeray saciid cabdulaahi deni oo ah hogaamiyaha maamulka isku magacaabay puntland kulan ka dhacay mid ka mid ah hoteelada magaalada nairobi ayay labada dhinac uga wada hadleen arrimo dhowr ah oo maraykanka uu ka wado soomaaliya gaar ahaan gobollada waqooyi bari saciid deni ayaa lagala hadlay arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin doorashooyinka khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka iyo xiisada somalilan iyo ssc kaatumo oo la tilmaamayo in maamulka garow uu qayb ka ahaa saciid deni ayaanan saxaafadda u sheegin wixii lagala hadlay wuxuuna warkiisa ku soo koobay inay ka wada hadleen la dagaalanka waxa loogu yeedha argagixisada duqaymo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen marinka khaza iyo khasaare nafeed oo ka dhashay duqayn xoogan oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen marinka khaza waxay ku direen shan ruux oo isku qoys ahaa halka ay ku dhaawaceen kuwo kale duqayntan ayaa si gaara kaga dhacday guri ay qoyskani ka degnaayeen xerada albureej ee bartamaha marinka sidoo kale tiro dhaawacyaha ayaa la geeyey isbitaalka caafimaadka ee shuhadaa ulaksa ee magaalada dirilbalaax ciidamada yuhuudda waxay sidoo kale duqayn xoogan la beegsadeen magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza waxaana duqayntaasi ku shahiiday dad badan halka ay kuwo kalena ku dhaawacmeen sidoo kale saddex ruux ayaa ku shahiiday duqayn ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen madrasada mustafa xaafid oo ay ku hooyanayeen dad barakacyaal ah waxaana halkaasi ku shahiiday saddex ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen tiro kaloo aad u badan wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka waray soo saartay saacado ka hor waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kiceen in ka badan saddex dhacdo xasuuqu xuuslimo ah afar iyo labaatankii saacaynu soo dhaafnay waxaana xasuuqyadaasi ku shahiiday dad gaaraya soddon iyo afar ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol afar iyo toban ruux oo kale xasuuqyadan ayaana waxaa si isku mid a u martigelinayey guud ahaan deegaanada ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii tegay waxay maraysaa in ka badan afartan kun boqol toddobaatan saddex ruux halkay dhaawacuduna marayaan sagaashan laba kun siddeed boqol toddobaatan shan ruux oo kale waxaana maalmaha iyo saacadaha soo socda suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiyo dhaawaca dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqaymaha yuhuuddanaysiin dhalla-aana u beegsanaysa dadka barakacayaasha ah t b l f oo hoggaan cusub yeelatay meeshana ka saartay maamulkii abiy axmed xisbiga siyaasadeedee t b l f ayaa shilow ka yeeshay khilaafka hoose ka dhex jira gudihiisa ka soo saaray go-aan dhabarjab ku ah abiy axmed ra-iisul wasaaraha xabashida ethoobiya t b l f ayaa warmurtiyaday shirkaasi ka soo saartay ku iclaamisay hoggaan cusub oo majraha u qaban doono debratiishan oo ahaa ninkii dagaalka adag la soo galay nidaamka abiy axmed iyadoo shirka lagu go-aamiyey in meesha laga saari doono madaxweynaha ku-meel gaarka ismaamulka tigrey t b l f waxay sidoo kale ku-xigeenka debratiishan u dooratay amiiniya lasifa kaasoo geli doona booska laga saaray madaxweynaha ku-meel gaarka ah xisbigan ayaa sidoo kale doortay shakhsiyaad ka mid noqon doona golaha fulinta ururka riidda uu ah ninka isaga iyo golihiisa meesha laga saaray ayaa horey u shaaciyey inuusan taageeri doonin wax walbuu ka soo baxa shirka u dhexeeya hoggaanka t b l f wuxuuna ku sifeeyey shirkaasi mid sharci darro ah madaxweynaha yukrain oo ka hadlay waxay ka damacsan yihiin dagaalka ay ka wadaan gudaha ruushka madaxweynaha yukrain valadimir zeleliski ayaa ka hadlayay howlgalka ciidamada yukrain ay ka wadaan gobolka kiriski kaasoo noqonaya kiiskii ugu ballaarna ay ka sameeyaan gudaha ruushka tan iyo markii ruushka uu soddon bilood ka hor weeraray dalka yukrain madaxweynaha yukrain ayaa muuqaal uu xalay soo duubay ku sheegay in weerarada ka soconaya gobolka galbeed ee ruushka uu daaran yahay sidii loo joojin lahaa weerarada ay milatariga ruushka ka wadaan gudaha yukrain howlgalka milatari ee gobolka kiriski waxaa looga gol leeyahay in la sameeyo aag difaac si looga hortago weeraro kaleo ruushka soo qaadaan ayuu yidhi madaxweynaha yukrain valadimir zeleliski wuxuu tilmaamay inay wadaan qorshe ay aagaas nabad kaga sameynayaan dhulka ruushka si ruushka ay ugu adkaateen ciidamadiisa ay soo gaaraan ciidda yukrain madaxweynaha yukrain ayaa ciidamadiisa ku ammaanay inay qabanayaan shaqo wanaagsan taasoo ruushka ku cadaadinayso inuu ciidamadiisa kala baxo yukrain ayuu hadalkiisa sii raaciyey valadimir zeleliski intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa wararka caalamka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
وهجاج weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa hore ayaana isla maraynaa ganacsatada magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladda federaalka ay kala kulmayaan cagajugleen iyo hanjabaad uga imaanaysa dhanka dowladda federaalka ganacsatadu waxa ay sheegayaan in ganacsigooda uu dhulka galay ganacsato badanna ay dalka isaga tageen iyagoona arrintaas u sababeeyey dhibaatooyinka ay kala kulmayaan dowladda federaalka dowladda federaalka culaysyo badan oo aanan qaadi karin haddaan shacabkeenahay ayay nagu soo rogtay oo canshuura oo boqolkii shana oo dadku aysan qaadi karin dadku maaragta aaday u dhibaataysan yihiin culaysay qaadi karaan maahan arrintaasaan ka cabanaynaa arrintaas waxaan leenahay dowladdu waxaan rabnaa inay maaragta arrintaa naga joojiso in baarlamaanku soo farageliyo in ilaahay idankiisa ay wasiiradu soo farageliyaan in madaxweynuhu dib uga laabto arrintaas culaysaan qaadi karna maahan culayskaasaan ka cabanaynaa dowladda mucaarad maahin dhibaato ma wadanno laakiin waxaan ka cabanaynaa culayskaas faraha badan oo aysan nala qabin soomaalida kale aysan nala qabin boosaasanna lama qabto baydhabana lama qabto kismaayana lama qabto maamullada kale oo dhanna lama qabaan badeecada ka soo degta boosaaso ka soo degta iyo midda kismaayo ka soo degta afgooyay timaadaa annaga wax wax naga gata waaweyna ganacsadii waa haajirtay ganacsatadii waa carartay kenyay u carareen qaarna waxay u carareen maaragta maamulladaasay u carareen annaga waxa weeyaan boqolkii shan kama helno boqolkii hal kama helno xataa dadaa waxa weya shirkado badan ayaa kacay waxaan u sheegaynaa dowladda maaragta arrintaas xogta rasmiga kama hayso dadkeeda kama warqabto jeebkooda kama warqabto dhibaato weynaan dareemaynaa dhibaato barakac inaan barakacnaan ku sigannahay inaan inaan maaragta waddanka isaga tagnaan ku sigannahay arrintaas waxaan doonaynaa in nala ka joojiyo dowladdu dib uga laabto madaxweynuhu ka laabto baarlamaanku ay soo maaragta arrintaas ay dib shacabkii ayagaa matala inay arrintaas ka maaragtay soo farageliyaan arrintaas suuqa yimaadaan arrintaas suuqa ay ka hadlaan shir jaraa'id ay ku qabtaan suuqa ay ogaadaan shacabkooda ay ogaadaan arrintaasaan rabnaa arrintaasaan rabnaa arrintaasaan aad ma aad cod dheer ku sheegaynaa banaanbaxa maaragta banaanbixi waa naloo diiday waa nala caburiyey waa hadli weynay taliyayaal ulasita kuwa bastooladistoo nabad suguda ayaana caburiyey waana kala cayrinayaan waana ulaynayaan waana- waana qoryaana lakugu hanjabayaa arrintaasna ma qaadi karno arrintaas waxaan rabnaa dawladdu inay iska warsato dhibaatadaas faraha badanaa nugu dhacday
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ku dilay wiil uu isaga dhalay wiilkan iyo aabihiis ayaa waxaa ka dhex taagnaa khilaaf salka ku hayay arrimo qoys waxaana ugu dambayntii uu madaxa kaga dhuftay rasaas taas oo keentay in durbadii uu geeriyooda wiilka dadka dariska ah oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen iyo muranka ka dhexeeyey wiilkan iyo aabbihiisa ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka anagoo hurdo ka soo kacay oo ilmo xaraysanaayo oo bannaanka ilmo ka xaraysanaayo daashka saas u taagan oo ilmihii xareeyey aa waxaa maqlay allah waa igu dhacday laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah qaada asoo dhahayo cunugaan maqlay waa soo cararay albaabkan soo furay waa soo cararay bannaanka imid haddaan imid cunugii oo lakala wadaan oogu imid isbitaalka digfeeraan geynay marka isla markii meesha la dhigi meedu ahay cunuga intaasaan ka ogahay asoo isdaba socdaanoo afar iyo labaatan saac isdaba ordayaanoo wax isdhahayna weligay ma arkin intaasoo sanaan isaag deganaa cunug xabadda aabihiisaa ku dhuftay kolley waxay isku qabsadeen ma aqaana gurigu wiilka marka hore garaacay jiingaduu qob dhabay markuu qob dhabay aabihiisaa imaaday wuxuu yidhi ani aabo ani gacan kuuma qaadayo yidhi gacan kuuma qaadayo laakiin qofka oo gudaha ku jiro oo ninaan kuu keenaa ee ninkaas maxay eeday ninkaasaa ku dilaayay itriyaan rabaa bannaanka laysoo bixiyo kelmaddaas markay isdhaafsadaan xabaddana waa ku taala wiilka aani waa dhacdi badan ahayd wiilka dhintay ilaa u naxariistay wiil dhallinyara oo ahay xaafadda ku soo koray gabaruu qabay aamihi degneed iyo gabar aabihiis qabay xoogaa aduu raalahaas isku layska arkay gabadh way baxday safari aad too maqnaa asaa joogay xoogaa eedadaa wiilka xoogaa arki weysay aabban xoogaa hadba ku diray ku diray ku diray laba jeeraan gartooda galnay anugu habeen hore waa galay anka shala waa galay odag waa la hadlay wiilkaan sida u dhaamaari ma garatay odaygii maya odaygii hadda waa qof meel wax ka dhacay lama celi karo waan adugu fal eedda ka dambaysa waaye waxa uu ninkan ku dhinta masiinkaa eedda aabba qaba ka dambaysay saas aabbaar xaal toddoba saac aabba marka waa telefoon tiri gaali wiilkaa guri albaabka garaaca iyo imaw oo yimidna soo hub wato yimid wiilkiisa oo dhihi karo gacanta qaba karo aabba waxaa oo xabad kusoo bilaaba xabadtaasna ku dhintay wiilkeena allah u naxariis wiil dhalinyarada xaafad la yaqaan u ahaa eela la yidhaha saas wax u dhaceen nimi odagu waxuu yidhi halla xiro xabsiga dhexaan geynaayu dhaha waa xiraa ciidanuu soo watay ciidankii markuu soo watay ciidankii way waayeen asaga way ka laabteen uu ka dhuuntay ciidankii ciidan bay ka dhuunteen odagaan u imid odag waxaan idhi xabsiga haagelin xabsiga is- iska dhaaf waa cararkiisa waa u sheegaa waa ka waxaan ka dhaadhicina inuu guuro labada bilood oo keliyada ka bixi labada bilood oo keliya odag wuxuu diyaara iga tahay ha guuro magaalada meeshu rabaa ka deg aniga asagaa nin kala wareejiyo inuu dilow rabo aniga lafeyo u socdaayo odagu bis saas miya ahaa asagaan u tegey waxaan idhi aabba waa u sheegay cidku xoreyda male Een, waana ka dhaadhiciyey laba bilood kulood haddii aad weydo aniga igu imaad toban dollar aan haddeer ku siinayo taleefinkaaga tuuraa ha ku hooyen gurigaan hooyadaa la hooyo bajaajkaaga alaabtaada ku raro markii aad baalkii muxuu ahaa aad danto alaabtaada raro saas yaal walaalow hayahowi waa yeelaa lacagta markaa u tuuray wuu jooji jooji waxaan wacana eedadayaan wacana eedada taleefinkeeda bix waa- waa dhici diid haddana hooyaan wacana u kaadiyo lacagtaa tuurin hooyo taleefinkeeda haddana waa dhici diiday hooyadiis labadoo taleefink markuu u dhici diiday wuxuu sameeyey wuxuu walaalow raalli ahaaw waa mahadsan tahay aniga gurigaan ma ka tegaayo kadib waxaa igu xigtay saaka markii waagu baryey aa la yidhi ninkii wiilkii odagii iyo waa isdileen iyo wiilkii wiilkiiaana dhintay intaasaa igu xigtay aniga intaan kama oga aniga intaas waa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada qeybihiisa dhexe ayaana isla maraynaa intiinni nala socotay xalay iyo maantaba bashiir axmed salaad oo ka mid ah wadaadada u fadwooda dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye ayaa baadil ku tilmaamay in dadku ay yidhaahdaan kitaabka allah ha lagu dhaqmo dastuurkana ha la tuuro wuxuu u qildayay dimuqraadiyadda oo uu ka dhigay dhaqan islaami ah haddaba culammada soomaaliyeed kuwooda nool iyo kuwa dhintayba waxa ay si faahfaahsan uga hadleen mas'aladan waxaana idiin soo gudbinaynaa qaarkood iyo waxa ay ka yidhaahdeen sida sheekh mustafa sheekh maxamed macallin sheekh dirir sheekh cumar faaruuq iyo culamo kale codka culamadan ayaana qayb ka ahaa silsiladii saa ama yaxkumuun oo ay horay u baahisay alkataa'ib
koox baa ilaahay tilmaamaya munaafiqiin oo kale wayaquuluuna aamanaa billaahi wa birasuul baa ilaahay waxay odhanayaan baa alla leeyay ilaahay waanu rumaynay rasuulkana waanu raacsannay oo waanu rumaysannay wa aطacnaa waananu aqbalay masaladaasi haddana ilaahay wuxuu leeyahy suma yatawallaa fariiqun minhum min bacdi dalik intaa dabadeed baa qayb iyaga ka midi haddana way jeesanaysaa baa ilaahay leeyayo sharciga qaadan maayaan ilaahay muxuu qoladaa ku sheegay u fiirso qur'aanka ilaahay wuxuu leeyahy waa aayad qur'aana wamaa ulaa'ika bimu'miniin baa ilaahay yidhi ilahay wuxuu leeyahy wamaa ulaa'ika bimu'miniin ma aha kuwani mu'miniin baa alla leeyahy waidaa ducuu ila allahi warasuulih haddii loogu yeedhay ilaah iyo rasuulkiisa liyaxkuma baynahum inay isku xukumaan oo ay kala xukumaan haddii la yidhaahdo war ilaahay kitaabkiisa aan dabaqno sharcigu wuxuu sheegaya aan raacno idaa fariiqu minhum mucriduun baa ilaha yidhi koox ka midoo dhabar jeedisay unbaad arkaysaa marka kitaabka lasoo qaado ayuunbaabay cadhays madax marayaan waa kuwan maanta hoorayee leh uma cuntanto qarniga kan in la qaato sharciga kan ilaahay wuxuu leeyahy waan yakun lahum alxaqu ya'tuu ilayhi mudciniin hadday iyagu ogyihiin kitaabku xaqa siinayo waa gurdamayaano waa imanayaan baa ilaaha yidhi laakiin markay ogyihiin inuu kitaabku si kala sheegayo saana iyagu xaggan ay u ordayaan inaan u soconin dhabarkay ka jeedinayaan idan mas'aladoodu iyaga dantooda shaksiga ah un ama waxay rumaysay inunbay ka socdaane kama socdaan wuxuu xaq maya mise baadil maya sharci maya mise ma xaqaasi shaqadooda maaha ilaahay wuxuu leeyaha fii quluubihim marad war kuwani ma qalbigay ka bukaan baa la leeyahy am irtaabu mise way shakisan yihiin ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala afii quluubihim marad am irtaabu dadkani may shakiyeen hadduu qofku ilaahay ka shakisan yahay jiritaankiisa ama uu ka shakisan yahay cadaaladiisa ma waxaad rumaysan tahay inuu ilaahay ka eexanayo ama dadka badhna inaan lalaynayo badhna daynayo ma waxaad ka shakisan tahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala dadka ina u eexanayo inaan u eexanayn ma waxaad ka shakisan tahay inaanu ilaahay xakiim ahayn oo shay walba halka ku suuban inaanu dhigi karaynin ma waxaad ka shakisan tahay inaanu ilaahay khabiir ahayn oo aanu gun ogayn wixii dhici karayay mise waxaad si leedahay ilaahay qarniga labaatanaad waxba kama ogeyna kii maxameduunbuu yaqaanay qarnigii labayo tobnaad ayuunbuu garanayay baad u qabtaa hadday taasi jirto dee qofku islaam maaha markaa wuxuu doonaya ha qaato mabda uu doonaya kale ha ku dhaqmo diin ma ku dhaqmanaynaa anigu i will say no
ku raacsana aniga saaxiibkay faysal diinta ma qabo aniga waddanka in lagu xukumo
duulkan baa ilaahay yidhi sharciga diidani afii quluubihim marad ma qalbigay ka bukaan am irtaabu mise way shakisan yihin am yakhaafuuna an yaxiifa allahu calayhim warasuuluh mise waxay ka cabsanayaan in ilaah iyo rasuulkiisu cadaalad taban kari waayaan ilaahay baa su-aalahayna weydiinaya wuxuu leeya qoladiinan sharciga diidanow miya qalbigaa ka bugtaan ma diintan baydan rumaysnayn mise baa ilaahay leeya waxaa ka cabsi qabtaan in ilaahay cadaalad taban kari waayo bal ulaa'ika hum aldaalimuun baa ilaahay yidhi intaa midna ma jirta ilaahay wuxuu leeya ulaa'ika hum aldaalimuun waa duul raba inay dulmi sameeyaan
horta al-shabaab waa ideology waana fikir aaminsan waxa soomaaliya ka jira oo dhan inay qaldan yihiin aaminsan in dowladda soomaaliya laga dhisayo ay noqoto imaara islaamiya imaaradaasna lagu saleeyo jinsiyadda islaamka oo ayaguma aaminsana soomaalinimada marka jinsiyadooda waxay ku salaysan tahay diin qof kasta oo muslin ahayna laga qaado jinsiyo ama uu ku joogo heshiis imaangelye siyaasadeed nidaamkaas asaga ah waa nidaam mar soo maray taariikhda islaamka laakiin laga gudbay aniga aragtideyda waxaa looga gudbay markii adduunka adduun heshiis caalamiya ka jiro nidaam dawliya uu ka jiro adduunka waxaa ka baxa layaa daara xarbi iyo daara kufri ama daara islaam iyo daara kufri adduunkaas waa ka baxa deertaan bikaas mucaahadaad dawliya iyo mawaahiiq dawliya dadkii samaysteen adduunka oo lagu heshiiyey heshiisyo caalamiya la galay oo lagu heshiiyey waxa dowlad kastaba ay leedahay iyo xadkeedu waxa uu yahay marka in inta la bedelo gadaal loo celiyo
ma jiro ilaahay kitaabkiisa wax la kala soco la ydhaha intaana inay casrigan u suubanto ama in la qaataabay mudan tahay intaasina in laga tago ee ilaahay kitaabkiisu waa kitaabkii uu soo dejiyey aayadda kule sidaa wuxuu guurso unbaa kule dhaqaalahaagana sidaa u hagaaji war aayadda qur-aanka ugu dheer ma taqaanin waxay ka hadlayso qadiyatu liqtisaad bay ka hadlaysaa aayadda qur-aanka ugu tirada badan leh fii suurati albaqara aayadda ugu dheer qur-aanku waxay ka warramaysaa deynta iyo sida loo kala qaato ilaahay wuxuu leeyay deynta marka kala qaadanaysaan qoraal sameeya oo intaa inuu xisdeebisaan kala dhaqaaqine waxa wanaagsan baa layidhi inaad qoraal samaysaanoo waxa kani uu ku socdo maxay nidaam iyo maamul yacni waxaan leenahay aayaddii qur-aanka ugu ballaadhnayd ee ugu dheeraydba waxay ka warramaysaa qadiyatu liqtisaad maxaa aayadda talaaq iyo siwaajka ka soo horumariyey aayadda tan maxaa keenay midna inay diinta lagu daro haddaad aragto maanta nin gabadha aan sharciga islaamiga ku mehersan weligaa kaaga dhaadhici maysa ninkaasi gabadha uu qaba waayo waxaa kugu qafilan qofka aan shareecada wax ku mehersan inaan wixiisu sax ahayn ilahay kitaabkiisaad ka aragto waad rumaysantay markaa ku mari mayso laakiin markaad aragto kan ribo ku dhaqmaya ama kacayka ku dhaqmaya cidiba kuma tusin taasi oo waxaad iska moodaysaa waa arrin yaroo iyadu iska fududo markii la doonana laga yaro tallaabsan karo markii la doonana la samayn karo mushkiladda maxaa inugu abuuray waxaa inugu abuuray reer galbeed maalintuu yimi caalamul islaami uu gumaystay shay fudhu ku dadaalay inuu sharciga dhaqanka ka saaro dabeetana indial binal code iyo qaanuunkiisa inuu keeno laakiin dadka weligii uma diidin in masaajida la galo waayo wuxuu is yidhi xagga way kici doonaan haddaad gasho markaa masaajidda ha iska galaan dumarka say doonayaan ha u guursadaan ha dhaxladaan laakiin maamulka ayay soo hadal qaadeen maamulku in ilaahay loo hogaamiyo taasi meeshayuu imanay gaalku wuxuu burburiyey waxay ahayd alkhilaaf alislaamiya taasi buu ku guulaystay ilaa haddana guushiisii wuu sitaa oo gaalkii hore markuu tagunbaa gaalka loo madoobi kuu fuula shabaab aragti oo maaragtay governance way qabaan iyadaas aragtidaas inaan ku kala duwannahayna daway caddahay waxay leeyihiin shareeco ayaan wadnaa shareecadaas ayaa dalka waa in lagu maaragtay maamulo waa aragti waa ka duwannahay oo shareecada ma diidanin laakiin form of governance kaleeto aan annagu camcamsannay ayaan leenahay oo aan inaan ku qancinna ay tahay waxay leeyihiin shareeco ayaan wadnaa shareecadaas ayaa dalka waa in lagu maaragtay maamulo waa aragti waa ka duwannahay waa ka duwannahay
waxaa jirta marka alxukmu bikayri maa anzala allah maanta inaan ka hadalna waxa keenay konton iyo dhowr dowladoodaa ka jirta waxa caalamul islaami gaaladu ay u bixisay anunku daarul islaam iyo daarul kufriyaa naqaanay haddii marka aada eegto konton iyo dhowrkaa dowladood dastuuray leeyihiin mid walba dastuuray leedahay oo bimacnaa marjica kitaab iyo sunnana ma ah marjic kitaab iyo sunna aan ahayna u yaalla waa haddii lees murma meesha loo noqdo waa marjico waa leesmaan dhaaf meesha loo noqonayo waay oo qofkii gar daran ama qofkii gar leh qofkaan gar lahayn lagu kala garanayo qabaa-ilkii waa sidoo kale ayagani qabiilo walba xeeray leedahay dowladahaas ayagu waxay la baxeen dastuur ah dowladu leedahay qabaa-ilkuna waxay leeyihiin qabiilo walba waxay leedahay xeer kitaabii sunna marka dowladiina waa ka tagtay qabiilkiina waa ka tegey macnaheedu ma aha kuwaas dowladda dadka markay u dejiyeen dastuurkaas ay yidhaahdeen kanaa lagu socaha iyagu islaamku waa ka baxeen wixii waa runtood yidhaani islaamku waa ka baxeen laakiin degaanka waxa joogoo dhammaa islaam ka baxa macnaheedu maaha ninkii ku diidano haballa deganaadi shaqa kuma leh sidoo kale qabaa-ilka kii sameeyey xeerka iyo kii yidhi waa runtaaba islaamka waa ka baxeen laakiin kii asagu ku diidan dhex degano waxba yeeli maayo iminka haddii innaga la yidhaahdo shareecadda islaamka iyo kitaabka qur-aanka iyo sunnaha muslimiin baa tiinoo islaamka waa ku abtirsataane kalkul isaga oo dhammaystiran isku dhaq oo maxkamadihiinna dhig oo xafiisyadiinna dhig oo sharkadaha dhig oo xaasaska dhiga maxaynu odhanaynaa bal ka caamada ah iyo ka madaxda ah iyo ka suuqa jooga muxuu ku jawaabaya shareecada ha la qaato ha lagu dhaqmo yaa maxay odhanayaan waxay odhan niyo ictiraafna waynu doonaynoo wax ka yaaba inuu fogaado kow mucaawanooyin badanna hay-adahaas ayna siinaya waxaan ka yaabaynaa inay inaga joojiyaan xidhiidho badanna caalamkaynu la leenahay inay kala kacdaynu ka yaabaynaa bal horta inoo yaro kaadiya oo salka aan dhigne eh weli salka maynaan dhigine aan aad salka u dhigno salka aan dhigno waan sii fogaana wey ilahay aan ka sii fogaana mar kasta oo sharciga ilaahay la keenaya ha la raaco udkhuluu fi silmi kaafa buu ilaahay diinta wada qaata oo in naagaha lagu mehersado dhaxalka lagu sameeyo qoomaha lagu kala xaqo oo la idhaa halkanna waa halkan halkanna waa halkan dee maynaan islaamkii wada qaadan idan inta laguu sheegayaa waxa weeye inaad tidhaahdo maya bal horta ii kaadi bal horta iga daa waxanaa iga lumaya eh diinta ilaaha waa shareecadii da in la raacaana waa daruuratun bashariya waa fariidatun sharciya inana waynu u baahanay waana faral ama wax ku hel ama kuwaa ama maslaxadaada ka arag ama ha ka arki mar walba maslaxadaada way ku jirtaa adigunbaa nacas oo indhowgarada eegbadow baa tahay moogta marka iyadoo maslaxad ku ahoo aynu hubno aynu ku qanacsannahay qofku waa inuu mar walba waajib bay ku tahi waa kaa ilaahayna wayusallimuu tasliiman falaa warabbika laa yuuminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliiman waa inay isdhiibaan isdhiibid xataa hadduu isdhaahdo wallaahi halkaa kuma jirta dantaadu isagu diin diintuu addoon ku yahay iyadoo uu diidana gaalnimu u baxaya waxaa ii geeyey waa kaa nebigu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam qolyaha diintoodii maslaxad dhaafsanaya yabiicu aqwaamun diinahum bicaradin min addunyaa badeecada adduunya waa maslaxad adduunya badeecadan waxaynu dhahnaa waa tabacadlahoo kale badeecadda mase saad u qabtaa waa maslaxad weeye maslaxad ama kursi ha ahaato ama lacag ha ahaato ama mucaawana ha ahaato ama sumcadaad gaal ka doonaysa ha ahaato waa maslaxat addunya weeye caradku fahamka dowladnimada nooca aynu qaadanay waa nidaamka dimuqraadiga ee ingiriiska iyo maraykanka iyo maxaa la yidhahdaa reer galbeedku ay ku wiilka maraykan ka yimid ama gabadha maraykan ka timid ee hadda diyaasbaraha la baxaya ama yurub ka yimid hadday waxa maraykan u shaqeeya ama yurub u shaqeeya ay noo keeni waayaan oo xorriyadda iyo dimuqraadiyadda waa ku soo khasaareen maraykan inay aadaan waana ku soo khasaareen inay aadaan meesha la yidhaahdo yurub inay aadaan waa- waa ku soo khasaareen hadday noo keeni waayaan
yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahay nabigiisa rumeeyow in tutiicuu haddaad ateecdaan fariiqan fariiq jameeca oo min aladiina kuwii ka mid ah uutul kitaaba kitaabka la siiyey kuwan kitaabka la siiyey jameecaad ka mid ah haddaad ateecdaan waa kuwan culummada ahee waaweyn waa kuwan shirqooraadka samaynaya weeye haddaad kuwaas ateecdaanoo waxay rabaan aad samaysaan yaruduukum way idinka ehaysiinayaan ama way idin celinayaan bacda iimaanikum iimaankiina bacdigii iyay idin celinayaan kaafiriina xaalaadka idinkoo kaafiriin ah kolka waa layska jiraa ma aha adugu nimanka haddaanad iska jira ilaahay subxaanahu watacaala isagaa khalqigiisa abuurtay wuu ogsoon yahay dadkaas inaynu wanaag noo hayeen ahlu kitaab mu'miniinta wanaag kuma hayaan meeshay joogaan ma dagaalka way wadaan laakiin waxaa dhibaato ah inay mu'miniinta dibicsan yihiinoo oo nimankaasi waxay rabaan aan iska jiraynin een digtooni ka qabin taasaa maanta dhibaato ah kolka waxa weeyaan waa waxa lala yaab ilaahay wuxuu yidhi wakayfa sidee baa mu'miniinta baa weli lala hadlaya wakayfa sidee baa takfuruuna aada u kufrinaysaan haddaad tihiin mu'miniinta walxaal antum idinku tutlaa la akhrinayo calaykum korkiina aayaatullaahi ilaahay aayaadkiisa lagu dul akhrinayo wa fiikum idinka dhexdiinana oo ku sugan yahay weliba haddana rasuuluhu rasuulullah ilaahay rasuulkiisa oo idin dhex joogo kolka waxaad haysataan wax inaad kufridaan idinka celinayo aayaadkii ilaahay iyo rasuulkii ilaahay jidkiisii baad haysataan kolkaasaad u kufrinaysaan bal waa wax lala yaabo wey waman weliba haddana waxaa layidhi waman qofkii yactasima qabsada bilaahi ilaahay qabsado qofkii ilaahay qabsado diinkiisa qabsado oo ilaahay ateeco oo aayaadkiisa iyo qur-aankiisii qabsado oo sunnihii nebiga qabsadaay faqad hudiya waa la hanuuniyey qofkaas ilaa siraatin jid intii ka aba lagu hanuuniyey mustaqiimin oo toosan iyagu hadday qallooc la rabeen inay jidka qalloociyaan ilaahay wuxuu ku marakacayaa ninka ilaahay qabsada kaasaa jidkii toosanaa lagu hanuuniyey ma aha kuwaas waxay rabaan waman yactasim billaahi faqad hudiya ilaa siraatin mustaqiim
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qeybihiisa dambe ayaana kusii dhownahay ololo lagu xoojinaya dacwada ayaa ka socda jubbada dhexe kaas oo qayb ka ah ololo ballaaran oo ka socda wilaayaadka islaamiga ah deegaanada jawaarey iyo daarusalaam dad aad u badan ayaa ka faa'iidaystay waxaana mid ka mid ah munaasabaadkan xamlada ka hadlay culummo waxgarad iyo bulshada waxaynu ku horeynaynaa sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عودا وحان سو غارني هبين آد u qiimo badan xamladii ballaarnayd ay mujaahidiintu aclaamiyeen in dacwada lagu xoojiyo xamladaasoo cinwaankeedu ahaa irshaadu اlumma ila sabiili الرashaad shicaarkeeduna ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatih waxaa allah subxaanaه wa tacaala walaayaadkao dhan bay ka bilaabatay ummadda allah in loogu yeedho oo ummadda lagu hanuuniyo dariiqa toosan lala dagaalamo wax alla wixii fasaada alla baana arrinkaa amray dadka mu'miniinta ah in ay wanaaggana isfaraan xumahana iska reebaan bal alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ammaanay kooxda arrin isu taagta inay dadka wanaagga farto alamru bilmacruuf wanahyi cani ilmunkar faqaala jalla wacalaa في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الله حليه ولتكن منكم أمة أي الجماعة كوح وإن إذن كم من نقطة إذن كمسلمين تا وإن لهلا كوح أتاغن ذاتك إني وناك فرتو يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر دد ددك خيرك ugu yeerayo wanaaga farayo xumaanta faray reebayo waa in la helaa wa ulaa'ika hum lmuflixuun alle wuxuu yidhi kuwa ayaa liibaanay ee diinta ilaahay u qidmaynayo bal alle wuxuu ku sheegay subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta macruufka farayo munkarka reebayo axsanu nnaasi inay yihiin inay yihiin dad hadalkoodu qiimay badan yahay oo ficilkooda qiimo badan yahay qasadkooduna uu wanaagsan yahay faqaala tacaala waman axsanu qowla miman dacaa ila allah wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin allah wuxuu yidhi kumaa ka wanaagsan ninka dadka allah ugu yeerayo waman axsanu qowla miman dacaa ila allah ninka dadka allah ugu yeerayna alla keligii caabudaan oyna u shariig yeelin allah inay u sujuudaan xumaantay ay ka haraan macruufka ay sameeyaan waman axsanu qowlan yaa ka oraah wanaagsan miman dacaa ila allah min dadka allah ugu yeerayo wa camila saalixan wuxuu dadka ugu yeeraya in isaga ku camal falayo wa qaala inanii min almuslimiin ay inanii min almuwaxidiin dadka alle keligii caabudana waa ka mid ah yidhi ninkaa wax ka wanaagsan ma jiro allah subxaanahu wa tacaala dariiqaas oo dadka diinka in loogu yeedho alla wuxuu ku tilmaamay dariiqu alanbiyaa'i waalmursaliin rususha ilaahay soo diray kaanuu ducaatan ila allah dadkay allah diinkiisa ugu yeerayeen nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam isagoo allah nooga warramayo inuu nebigiisu daaciyan ila allah alle wuxuu yidhi subxaanah qul haadihi sabiilii adcuu ila allah calaa basiira أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ألا نبي يسوع كليه وحددك أشيك إن داعيا إلى الله إناتها دتك الدين كدتك أغير إناتها قل هذه سبيلي أي هذه الطريق طريقي كوي أدعو إلى الله طريق كوي وطريق التوحيد وي إلهي كلمة إلا عابده وإن لو شريك يلين وإسلام نمدي وي تنوا ودديدي أدعو إلى الله وددانا دتك وي إليه إلهي كلمة إني عابدان وكلمة سجودان وشريعتي حكم كدكتان والله أدوما النقضان قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم waxaan dadka ugu yeerayo anoo garanaya cilmi u leh ayaan dadka ugu yeerayaa wasubxaana allah wamaa ana min almushrikiin allah baa xumaan ka nasahanay anugu mushrikiinta kama ibihi saa daraaddeed wuxuu allah nagu ammaanay ummadaha inaan ka khayr badannahay ummadihii la soo saaray ummatu muxammadin baa ugu khayr baday limaada kaanuu ya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani ilmunkar saa daraaddeed wuxuu allah nagu ammaanay dadka diinka in la gaarsiiyo qaryada dadka ku nool wixii fasaad wada gacantooda in la qabto dadka ahlu khayrka khayrka in loogu kaalmeeyo dadka ahlu shartaana la iska qabto allahna waxaan weydiisanaynaa beledkeenaan daarusalaama beled barwaaqa oo amni allah nooga dhigo beled beledka beerihiisa iyo barwaaqadiisa ay dhammaystiran yihiin allah ka dhigo bilaada muslimiintana saa allah ka dhigo islaamka allaha ciseeyo gaalada allaha duleeyo falastiin walaalaheen culays baa saarane gaalada yuhuudda dulli iyo hana allah ku rido walaalaheenna allah u gargaaro islaamka cizi iyo sharaf allah ha siiyo waxaan ku faraxsannahay meeshay dadka maanta muslimiinta ay marayaan jihaad baa laisu taagay gaalada in lala dagaalamo gaaladii waxay iclaaminaysaa inay soomaaliya ka guuraysa ay ku noolaan karaynin ilaah baana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala allahu akbar allahu akbar meel kastay gaalo ka baxdana in sha allahu tacaala raayatu laa ilaaha ila allah laga taagi doonaa biidni illaahi tacaala ilaahay diinkiisa waa u gargaara ilaahayna ma dayacaayo aan diinka ilaahay isu garabsanno allah kelmaddiisa inay kor noqoto aan isu garabsanno towxiidkaas aan u gargaarno beledkeennaana beled islaama oo islaamnimada daa'ima allah nooga dhigo وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله intaas kadib waxaa munaasabadda ka hadlay malaaq biye iyo malaaq axmed oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka jubbada dhexe waxaa sidoo kale iyagana munaasabadana dacwada ka hadlay odayaasha dhaqanka ee deegaanka jawaarey dacwadan may ku koobantaa qayb oo waa laysfarow iyo waa la mamnuucow antana aan baahan in la fuliyo waa laga soo bixi may ku mid ah walaa laysfarow hergelinta towciyadda iyo wacyigelinta bulshada oo dhan bulshada oo dhan in la wacyigeliyo waana dhaqanka toosa laka wacyigeliyo iyo qodobkooda qodobka lamaad oogidda salaadaha jameecada iyo camiraadda masaajida in salaado jameecada la laasimo masaajidin la camiro taa saddexaad la dagaalanka daroogada fisqiga iyo dhammaan fasaadaha noocyadooda kala duwan tan afaraad dardargelinta sugidda amniga walaayaadka islaamka qodobka shanaad ka hortagga ashaacaadka iyo faafinta siraha islaamka qodobadaas waa qodobo oo dadka insha allahu lisfarow waxyaabaha mamnuucaadka ama walaa mamnuucoga eh waldhii in la gado waxyaabaha dhacay iibinta waxyaabaha dhacay iyana mamnuucu waldhii in la gado may kale mamnuuc ah timo jaridda oo aan waafaqsanahayn qaabka shareecada timo jeegada la jardow kan jarawna walahayso kii lan jari lamaadaba isku dembuwa iyadana may leedahay mamnuuc waa haddii ilaah insha allah may kale mamnuuc ah sawirada aan shaxdoorada ah shaacir gaalo waay islaamka laga fasaad yahay taas mamnuucaadku waay haddii ilaahay may arna waxaana intaas kadib waryaheena cabdalla mukhtaar uu codobaahiyaha idaacadda islaamiga alfurqaana la dhex qaaday bulshada ka faa'iidaysatay xamladana dacawiga ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo meesha aad joogto wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu maybarroog ahaan deegaanka daarusalaam oo lagu xukumow degmada saakow maqaaqay usmaan cabdulaahi sheekh yelere haye n maanta sidaan la wada soconno halkan waxaa ka dhacay kulan ballaaran oo ay kasoo qayb galeen n qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka daarusalaam ee walaayada islaamiga jubbada dhexe bal ka waran kulankaasi muxuu ku saabsanaa kulanka may ka saabsanaayaha oo walaayada nkooytay ku saabsanaayay xamladii oo laka mamnuucay walbuxun walfa faylanan laka laka jidaya insha allah yaa ka kulan ayaa ka magacaabsan ay tihin bal ka warrama adinka haddaad tihiin eh, bulshada ku dhaqan deegaanka daarusalaam sideed u aragtaan marka xamladaas insha allah degmada xamladaas hadhawaayana waan eed aan ka faraxsagna si faylan handhawaayaan insha allahu tacaala magacayna la erow cabdiraxmaan axmed marka may baan argay si wanaagsan argay rigi oonhe u lahaayay dacwada ku jeediyey oo xamlada oonhe ku saabsanayd wala fayla oo laka faray oo walahuna laka raabay kolley si faylan aragay magaagay weliba la raayay sheekh nuur aadan sheekh mursal weliba roogaha degmada ma- de- tuulada daarusalaam marka xamlada irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad ee ciidanka faraxsagna inayaa may la raayana booqoti kelimaadkii iyo awaamirtii ama nawaahidiina may la raayana na fari ama walina noo reebine ciidii may la raayay aan ka ganacsagna wajazaahum allahu khayran allena samicna wa adacna insha allahu raxmaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay mahad iskale walaalaha sharafta badan dacwada oo harakada almujaahidiin macalimiintana hoyooyinkana gebdhoogana oo kuroogna madrasada uma khadiija ilaahay mahad iskale waxanii dhawaay wal allaha walay amarin oonana siina inanka amar qaadana iyo diyaaran eena oo hoyooyinkan iyo gebdhogan macalimiintana iska rani ulmuwaalidiinta dhallinyarada waxa goradka magaalada oo dhammaalna qaadatay arintaasi haddii ilaahay raalikna insha allah un inaynu ku guulaysan ilaahay ka rajeeyaan anti walaalo oo nin koytina hanii sharaftina jasaakumullahi keerka dhowaayana waanan ka sharaf mudugno Ee, degmadan osaakow ee magaaladan oo jiwaari bannada jiwaari ka maga dheer jasaakumullahi keer assalaamu calaykum magaagay mareeme cali nuur deegaankay jawaari maasha allah alxamdulilah xamlo maasha allah ninkeeg ilaahay subxaana watacaala na waafaji khayrooyin fadac far- farac badan ilaahay subxaana watacaala na waafaji ilaahay subxaana watacaala maxadda iska leh alxamdulilah yoona walaalihii nin koyno khayrku nin koyno insha allah ilaahay subxaana watacaala ha barakeeyo maasha allah ilaahay subxaana watacaala ka maxadsan xamlooyin farac badan oo khayraar farac badan ilaahay subxaana watacaala naysiiye ilaahay subxaana watacaala khayr badan na waafaji alxamdulilah ayay bulshada ku dhaqan een, deegaanka jawaaray maxaad ugu baaqaysaa deegaanka jawaareyma inka baagay subxaana watacaala diintiis in la qaado ilaahay subxaana watacaala walinoo waajibiin unu fulino walinoo reebin unu ka hirin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Een, walaal kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad joogtid
wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa sacdiw maxamuud waxaana joogaa degmada jawaari maasha allah sacdiyo maanta halkan een, maxaad ku qaadateen maasha allah xamlada anaga aan sugayna oo beryahan dhal oo socotay alxamdulilah anagana waan rajaynayna inayna soo gaarayso waana soo gaartay maasha allah ilaah ku maxsan walaalayaasha uuna soo gaarsiiyey xamlada aad iyo aad aynu maxsan yihiin anagana inaan qaadano oo ku camalfalnaa rajaynayna insha allah
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo ku bilaabay magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygana marin mukhtaar maryan haye maanta halkan maxaad ku qaadateen walaa casharo fiican oo wanaagsan oo waxaa leh wanaag dad faraayo wixii xumaana dadka reebaayo wixii wanaagna dad faraayo maasha allah waa ku qanacsanna alxamdulilah waanu farsanaa maanta xumaanta in dad laga reebana waa ku faraxsanaa wanaaggan in dad la faro maasha allah wixii xumaana ilaaha naga celiyo maasha allah waanu ku qanacsana waan soo dhaweynaynaa waxaan joogaa daarusalaam magacayga waan astaax cabdulaahi aad ayaan ugu faraxsanahay maanta noo imaadeen walaayada islaamiga waxaan leeyahay si fiican ayaan usoo dhaweynaan insha allah ilaa idan khayr siiyo ayaan leeyahay insha allah waxaan halkan kasoo jeedinayaa buraanbur aan ugu talangalay mujaahidiinta waxaan leeyahay ku sawirtama dhib walboo diintiidan kasoo gaaray aan leeyahay halyayadii barakaysneed baan bogaadinaa harakada barakaysan baanu maxad elin kuwii magacoodii dunidoo idiil gilgilay ishii idiin cuni laheed cadala hasaar dulmiga ma arki karaan dulliga ma jecel dadkaygiyow su'aal furaan baa idin weydiin maxaa ku daaliyey dadkeeni danaha shisheeyo war maxaa inoo diiday inaan damiraan yeelan aaway dhulkii awowyaasheena aan lahayn oo xaq miya inaan dhex fadhiinoo gumaysi daran waliba anagoo awoodna inaan ka baxno saliibiyiintani dhigeeni bay daadiyeen diintani bay dooriyeen daquday kaneen halkani bay qaybiyeen dadkanay laayeen dilka iyo dhaca kufsiga tiradaan lahayn imanse hooyooyin beehey ciilantood shubeen
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka iyo xalqadeedii toban iyo toddobaad oo inoo soo jeedinaya doctor qorax cabduqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitalka magaalada jilib أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor qorax waxaa aada u soo batay in badan oo gabdhaha ah inay iscaddeeyaan iyagoo adeegsanaya maadooyin kiimikaal ah haddaba iscaddayntu ma wax iska caadi ah baa dhanka caafimaadka mise waa wax dhibaato keenaya waa mahadsan tahay maadaama aad ii tiri caafimaad ahaan dhibaato ay leedahay iscadaynta inaan ka hadalno waa arrin khatar ah in la iscadeeyo maqaarka la fiiqo ilaahay uu kuu sameeyey waa arrin caafimaadka khatar ku ah waxyaalaha la marsada maqaarka waxaa ku jiro mawaad khatar ah sida maadada loo yaqaano makuri taasoo sun ku ah kiliyaha iyo samabada waxaa ku jiro wax loo yaqaano kaleeto topical steroid yacni waa taqaani dee daawooyinka loo yaqaan steroidka qayb loogu talagala maqaarka in la mariyo kuwaasoo keenayo inay nabare jirka kasoo saaraan qofkana dhiigkar uu ku dhaco dadka hadda iscadeeya badankood dhiigkara lagu arkay waxaa kaloo jirto daawooyinkan waxay la dagaalamayaan maadada loo yaqaano melaniinka oo jirkaas maqaarka siiso kalarkiisa haddee melaniinkan shaqadeeda waxay tahay inay jirka inay ay qoraxda ka difaacdo maqaarka qofka hadduu iskala dagaalo maadada la yaqaano melaniinka hadhow qoraxdii u nuglaanaya qoraxda hadduu ku dhacdana waxaa dhacaya inay hadhow ku dhacdo cancer of skin maqaarka inuu ku dhaco cancer uu ku dhaco maqaarka ah marka anaga waxaan leenahay kolle culummada ka hadashay laakiin caafimaad ahaan qof caafimaad qaba oo foolxun wuxuu ka- ka qiimo badan yahay qof qurxoon oo caafimaad la-aan ah yacni waxaan leenahay prioritiga ama awliyaadka hala siiyo qof ha siiyo qofka caafimaadka intuu siin lahaa quruxdiisa marka waa arrin khatar ah laga fogaado ummadanada dad waxaa jira hadda aad iyo aad uga ganacsada dadkaas waxaan leenahay ummadda meysan u keena wax ay ka faa'iidaystaan halloo kan ummadda waxay ka faa'iidaysan waa mahadsantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag mid ka mid ah beelaha dega dhulka soomaaliyeed ee ay kenya haysato waxa ay fariin u diraysaa xukuumadda uu hogaamiye ruuto iyagoona tilmaamay inay ka xun yihiin dad laga afduubtay waxayna maanta soo jeediyeen hadalkoodii kama dambaysta ahaa meeshan waxaan iskugu imaannay inaan ka dacwoonno dowladda kenya qaasa ahaan securitiga garis qaasa ahaan xafiiska n s i s dhaha hore wiigii haddaan soo dhaafnay ayaan waraaqo geynay xafiisya ku saabsan ammaanka garis ammaanka kenya waraaqaha waxay ku saabsanaayeen dad la afduubay oo qooska cawda ka tirsan waxaan leenahay weli dadkii ayaan daba soconnaa waraaqdii dhaha hore aan qornay wax looga soo jawaabo ma laha waxaan leenahay waraaqda ayada ah jawaab baan ka sugaynaa haddii jawaab aan ka wayno warkeenna waa caddi waraaqii laawar xafiisya aan geyle xafiis waxaa jira waraaqdan laga diiday inuu naga qaado xafiiska waxaa waaye national intelligence service niswa xafiiska asaga ah waxaan tuunsannahay wixii horaan aan tuunsanayn waxaan hadda tuunsannahay dadkeenna waxa qaadaya xafiiska inuu yahay waxaan leenahay william samoy ruto xafiiska nis oo gaaris ah dadkeennu aruuriye dadkeenna meeshuu jiro waa inuu keeno waxaan baaq u dirayaa mas-uuliyiinta cawdaq meesha ka soo baxa bannaanka soo istaaga dadkan garab istaaga dadkan dadka la qaade ha la keeno mise haddii la keenaynin cawdaq warkiisu waa cadi waxaan weli daba soconaa arrimihii dhaha hore aan ka dhawaajinay wiilasheenii naga maqnaayeen baa weli daba soconaa oo tobanka ahaayeen wakhti waanu qabanay wakhtigii asaga ahayna weli waxaa ka dhiman afar beri baa ka dhiman waxaan leenahay oan u sheegayaa aniga qaas ahaantayda madaxda caawadaaqan u sheegayaa raggaa inagoo wadin haddaad imaatiin sabtida aad sheegaysin haddaad imaatiin buundadaa iidee saad ku soo mar laheedeen inagaa taqaaniin inagaa taqaaniin buundadaa saad ku soo mar laheedeen inagaa taqaaniin inagaa nii dhimanay inagaa dhuux i dhacaanba aan nii mirnay waxbana nooma qabatin waxbana nooma hasin waxbana nooma hasin waxbana nooma qabatin aniga hadlayo meel la tegi waaye ninka tagaanaya toddobaatan iyo shan nin diiday yaan tagay electionkaay markii aan ka imaadana caawadaaq baa iyana al-shabaab baa tahay markaa caawadaaqow al-shabaabta adaa nagu qirtay waxaan doonayaa si qaas ahaan aniga waxaa ula hadlaya madaxda caawadaaqaan ula hadlaya waxaan leeleeyahay raggaa asaga ee haddii aad khamiiskan waasiin nabaday gaaris ma imaanaysin waxbana nigama soo horeeya boondadaa kii heelkubta ku imaan lahayow du- dururaha iyo dushan xaggan niga heygana kii bridge soo mar lahayo bridgekan u taagannahay kuma dacdiin militarii iska dhaafee ilaahayow maalin imaatiinoo waxaa aragtiin liimada ma soo maraysin gaarsa madag waxaa soo gelinaysin waa mid midda kale waxaan leeyahay waxaan lii weydiiyey waxaan lii weydiiyey madaxdiin cawadaqow inaga maxaa niga dhigay maxaa naga dhigay lix dhukan abaarmug maxaa naga dhigay lix dhukan abaarmug maxaa naga dhigay war lix dhukan abaarmug maxaa naga dhigay ya waxaan anigoo lii leeyahay gabdhaheeni hoogta madax ku wataan kudda asay bay madax ku wataan ilmihii yaraayeen baa oonayaan cabayaalkaan aan weli habeen dhaar aan kur fadhinaa oon kurtaagannahay oo meelaan geyno aan garanlaana waxaan doonaynaa haddii nimankaan la soo sii daayan waayo oo inagoo wadiin aad keen waasiin waa isku kalbaxaynaa waada waa ku aniga iyo iniga madaxda caawadaqa ee annaga ayaa inoo taala taas sending this to ruto ruto i was your agent and campaign at same time the current cs for interior was our national cam- uh, chairman of the national uh, campaign and the presidential uh, agency. I was campaigning for you day and night until I lost one of my finger. Until I lost one of my finger.
ahlan barre ducaale kansar baa noqotay horta madaxweynihii uhuru kenyatta baad hoos joogtay bedelkaad intaad dadka isku keento ilmaha aad ilaalin laheed yaa ilmaha bahlahan loo cunayaad siisanaysaa hangol shal uu soo gale deeqowna shal uu soo gale udgoyn shalay soo gashe adaa kaabruuge mar alla markaad kaambeen rabto keli umbaad cawdaq dhehayse waxaad yeelaysiin aadan barre ducaale iyo deeqow hangool cabdi cumar shuuriye udgoon hort hort udgoon udgoon hort hort garaaca udgoon udgoon garaaca hort idinka bilcanahe udgoon garaaca maxaa ragga inta aadeen haddii wiilashan aad gadateen kaalee bilcantood dumaala u umaada egan bilcanta wax dumaalo laayihin umaada dumaala marka waxaad waxaan leeyahay meeshan ayada eh haddii aan iga wayno raggan cawdaaq meeshan aan idinka wayno axaddan dambaan idin sugaynaa reer balambala waad imaqlaysin reer balambala diyaar garooba reer saaqa diyaar garooba reer saangur diyaar garooba reer bura diyaar garooba reer caalin duqur diyaar garooba reer kamuuda diyaar garooba reer korkora diyaar garooba afarta jid oo gaaris ka baxayso afarta jid waa annaga ina maran afarta jidba waan xiraynaa inta raaya waan xiraynaa inta moodhikari waan xiraynaa inta waxaan xiraynaa dhicisaan xiraynaa inta waxaan xiraynaa baxashaan xiraynaa boolargi waan xiraynaa
guud ahaan barnaamijka dhuuxa waraysyada oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan intaas ayayna ku soo gebagabaynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh